إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawawiya inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay meel dhexe oo fawaa'iddii uu ka hadlayay shiikhu lagala baxayay xadiidka labaad ee xadiid jibriil loo yaqaano ee dheera waxaan soo gaarnay faa'idada sideed tobanaad shiikhu wuxuu leeyahay an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih in aad qadarka rumayso khayrkiisa iyo shartiisaba wuxuu leeyahy marka shiikhu in qadarka la rumeeyo waa wax maarata muslimiintu ayaa isugu khilaafeen tan iyo waktigii saxaabada laga soo bilaabo ilaa zamankan hadda la joogo waxaana noo soo hormartay in qadarku uu leeyahay afar darajo afar martabadood wa hiya alcilmu waalkitaabatu waalmashiicatu waalkhalqu alla inuu wax walba og yahay horena uu ogaa lana qoray wixii alla uu ogaa allana uu doonay waxa uu abuuraayo kadibna uu abuuro abuurkii waa ugu dambeeya waa martabadii ugu dambeysay marka afartaa martababa si gooni gooni ah ayaan uga hadlaynaa buu leeyahy shiikhu martabada koowaad waa cilmi waa inaan waa inaad rumaysaa buu leeyahay waa inaad rumaysaa in alla wax walba u cilmi leeyahay si duuduub ahaana iyo si kala dhigdhiganba wixii ku tacalluqa waxa isagu uu samaynaayo oo afcaashiisa ah sida abuuritaanka oo kale noolaynta oo kale ama wixii ku tacalluqa addoommadiisu waxa ay samaynayaan adilada ku tusinaysa inuu allah cilmi u leeyahay labada noocba aad bay u badan tahay alla wuxuu yidhi wallaahu bikulli shayin caliim alla wax walba waa uu ogyahay wuxuu kaloo alla uu yidhi alaa yaclamu man khalaqa miyaanu ogeyn allihii khaaliqa ahaa wa huwa alatiifu alkhabiir waana maaragtay mid latiif ah oo baatin og jawaabtuna waxay tahay haa alla maaragta waa uu ogyahay khalqigiisa alla waa uu cilmi leeyahay kii wax abuuray loogama cilmi badno wixii uu abuuray isagu taas waa duuduub ahaan laakiin si kala dhigdhigan haddaan uga hadalno cilmiga alle aayat alancaam alla wuxuu yidhi wacindahu mafatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huu wayaclamu ma fi lbari walbaxri wama tasqutu min waraqatin ila yaclamuha walaa xabatin fi dulumaati alardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin alle agtiisa waxaa ah furayaasha haybka mana oga allah ma ogiye duul kale ma oga mafatixu alghayb wayaclamu ma fi lbari walbaxri alla wuxuu og yahay waxa beriga ku sugan oo makhluuqaad ah iyo waxa badda ku sugan oo makhluuqaad ah wamaa tasqutu min waraqatin caleenuna ma dhacdo geedka ma dhacdo ilaa yaclamuhaa alla waa uu og yahay walaa xabbatin xabadina ma dhacdo fii dulumaati alardi dhulka maaragtay mugdiyaalkiisa ama macnaha xabad xabad taalla dhulka mugdiyaalkiisa ma jirto walaa ratbin iyo wax qoyan iyo walaa yaabisin wax engegan ilaa hadday jiraanba fii kitaabin mubiin kitaab cad bay ku qoran yihiin oo hore alle u qoray looxul maxfuuday ku qoran yihiin cilmiga alleh waa mid dhammaystiran bilowga iyo dhammaadkaba yani alla weligiis buu caalim ahaa weligiisna caalim waa uu ahaan doonaa cilmi ku soo kordhay oo laleeyahay hadduu cilmi yeeshay ma jirto oo wax buu ka jaahil ahaa awal cilmigiisana halmaan kuma yimaado nabiyullaahi muusa markuu fircoon ku yidhi qaala famaa baalu lquruuni aluulaa quruuntii horraysay bal xaalkooda ka warran fircoon baa leh qaala wuxuu yidhi cilmuhaa cinda rabbi cilmigeedu waa alla agtii laa yaclamuhaa ilaa huu alla ma ogiye wax kale oo cilmi leh ma jiraan qaal wuxuu yidhi cilmuhaa cinda rabbi yani quruuntii hore cilmigeedu rabbigay agtiisa ayuu ahaaday cilmigaasu fii kitaabin buuna ku sugan yahay yani xaal uu ku sugan yahay kitaab la qoray laa yadilu rabbii rabbigay ma lumo walaa yansaa mana halmaamo haddii marka qof uu yidhaahdo aniga xoogaa shubha igu jirto waxaa soo arooray alla qowlkiisii ahaa walanabluwannakum waan idin imtixaanaynaa oo idin imtixaanaynaa xataa naclama almujaahidiina minkum ilaa aan ka ogaano kuwa idinkan ka mid ee mujaahidiinta iyo wasaabiriina kuwa maarata diintooda u sabra wanablugu akhbaarakum oo aan imtixaano akhbaartiina marka ikhtibaarka laydinku samaynaayo cilmi baa ka dhalanaya waxaa kaloo alla uu yidhi liyaclama allahu si alla uu u ogaado man yakhaafuhu bilghayb kuwa ka cabsada iyagoon alla u jeedin waxaa kaloo alla uu yidhi am xasibtum an tadkhuluu ljannata ma waxaad u malayseen inaad jannada gelaysaan walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum iyadoo allana aanu ogaanin kuwii jihaadaya idinka idinka mida wayaclam asaabiriina kuwii sabrana aanu ogaanin marka sheikhu wuxuu leeyahay xoogaa aayaadkaas ishkaal yaa ka muuqda maxaa yeelay daahirkeeda aayadaha daahirkoodu waxay tusinayaan in cilmigii alle uu cusboonaado oo markii ficilka dadku uu dhaco kadib cilmi imaanayo laba dhinac baa looga jawaabaya marka ishkaalkaas dhinaca koowaad in la yidhaahdo cilmiga uu alla cilmiga uu alla wax uu leeyahay marka ay wuxuu dhacaan kadib waa ka duwan yahay cilmiga alla waxaas uu leeyahay intaanay wuxu dhicin maxaa yeelay cilmiga alla uu u lahaa intaanu wuxu dhicin waa ogaal la og yahay in waxaasu dhici doonaan laakiin cilmiga loo leeyahay marka wuxu dhacaan oo bannaanka u soo baxaan waa ogaal la ogaaday wixii inay dhaceen waxaa taas dhinac uga eg buu leeyahay shiikhu in alle wax walba uu doono xataa mustaqbalka soo socda ee aan maaragtay dhammaadka lahayn wax walbana alla waa uu doonaa shakina kuma jiro laakiin doonistaas la socota marka ficilka la samaynaayo inamaa amruhu idaa araada shayan amarka alle wuxuu yahay haddii wax doono an yaquula lahu inuu yidhaahdo kun ahow fayakuunu wax way ahaanayaanba marka iraadadu waa iraado horraysay iyo iraado la xiriirta ficilkii marka la samaynaayo haddii alle uu wax doono inuu wax abuuro hadduu doono wuxuu doonaa marka uu abuuraayo iraado khaas ah oo waxaa la yidhaahdaa waa doonis muqaarina ahoo la xiriirta ficilkii markaa la samaynayo laakiin in alle uu doono inuu mustaqbalka wax abuuro waa ka duwan tahay doonistaasi tii muqaarinka ahayd ee la xiriirta wuxuu markay dhacaayeen sida kale looga jawaabayo ishkaalkaas wuxuu yahay in la yidhaahdo xataa naclama ilaa aan ka ogaano macnaha waxaa laga wadaa ogaal oo abaalmarin iyo ciqaabi ay ka dhalanayso sababtoo cilmigii azaliga ahaa ee horreeyey sawaab iyo ciqaab kama dhashaan sawaabka iyo ciqaabku waxay ka ratibmaan marka dadka la imtixaano kadib oo ay afcaal sameeyaan iyagu sida alla uu yidhi walanabluwannakum waan idin imtixaanaynaa idin imtixaanaynaa xataa naclama almujaahidiina minkum waasaabiriin ilaa aan ka ogaano kuwa idinkan ka mid ee mujaahidiinta iyo kuwa saabiriinta ah marka ishkaalku marka saasuu ku zuulay buu leeya sheikhu nimankan qadarka inkirsan kuwa hulaad ah baa jira oo talaxtag sameeyey weliba waktigii saxaabada aakhirkiisii bay soo baxeen waxay leeyihiin ogaalka alle uu leeyahay addoommada waxa ay samaynayaan waa wax cusub bay leeyihiin macnaha alla wax ma oga ilaa wuxu ay dhacaan kadib ma ogiye nimankaasi marka alla hore waxuma ogeyn leh shiikhu wuxuu leeyahay waa niman gaala oo shaki aanu ku jirin gaalnimadooda sababto waxay inkireen wax kitaabka iyo sunnadu ay ku tusiyeen tusin qaطci ah oo shakiyar uusan ku jirin muslimiintuna ay ku ijmaaceen yay inkirsan yihiin culammaduna weligood saasay dhihi jireen nimanka qadariyada waxaad kula doontaan nimanka qadariyada ah waxaad kula doontaan nimanka qadariyada ah waxaad kula doodaan cilmiga fain aqaruu khusimuu yani dooda waa looga adkaadaa ila cilmiga allay ogolaadeene wain ankaruu kafaruu bay dhihi jireen imaam shaafici iyo aimo waaweyn baa laga wariyey war noocaas oo kalea martabadii cilmiga marka halkaas uga bax shiikhu martabada labaad ee qadarku uu leeyahay waa alkitaabatu waa qoraal la qoray waxa dhici doona wahiyo anwaacun qoraalkaasi waa noocyaal kala duwan nooca koowaad alkitaabatu alcaamatu fi lawxi lmaxfuud waa qoraal guud oo lawxulmaxfuudka wax lagu qoray wax walbana alla waa uu ku qora lawxulmaxfuudka nooca labaadna wuxuu yahay waa qoraal cumrigii hal mar la qoray yani qofka cumrigiisa o dhan hal mar baa la qoray oo qofku marka afar bilood ay u dhammaato oo maaragtay nafta lagu abuuraayo yaa alleh uu malag u soo diraaho malagii u gaarka ahaa raximka haweenka markaasaa waxaa la faraa inuu qofka inta uu noolaanayo adduunka uu qoro risqiga uu helaayo uu qoro waxa uu kasban doono camala uu qoro washaqiyun ow saciidun ma mid dhur darsadayba oo ahlu naara mase waa mid liibaanay oo ahlu janna intaasba waa la qoraya qoraalkaas marka waa mid hal mar keliya dhacaya waa marka afartaas bilood uu cunuga caloosha hooyadiis uu ku jiro hal mar unba macnaha la qoraa mar labaad lama soo celiyo waa macnuhu nooca saddexaad waa mid sanadkiiba mar la qoro laylatulqadarka ayay dhacdaa buu leeyahay shiikhu sida alla uu yidhi fiiha yufraqu laylatulqadrigaas yaa maaragtay la kala caddeeyaa oo la kala dhigdhigaa kullu amrin xakiimin arrin kasta oo xikmad u saaxiiba ile amarka alle kulligiis waa mid xikmo leh culamada qaarkood waxay sheegeen kitaabo iyo qoraal inuu jiro waxay soo deliilsadeen yas'aluhu man fi samaawaati waalardi kula yawmin huwa fi shaani yani alla waxaa wax weydiistaa dadka samaawaadka iyo alla waxaa wax weydiistaa khalqiga samaawaadka iyo dhulkaba maaragtay ku jira kula yawmin huwa fi sha'nin maalin walbana alle sha'ni buu maaragtay ku sugan yahay oo dad buu kor u qaadayaa dad buu hoos u dhigayaa laakiin sheikhu wuxuu leeyahay aayaddu kuma cadda macnaha ay sheegayaano in wax la qoraayo ah su-aal baa marka meeshaan imaanaysuu leeyahy sheikhu qoraalku ma isbedelaa wixii la qora ma sidooda iska ahaanayaan ilaa ay sidooda kusoo baxaan adduunyada ugu soo baxaan oo la arko mise waa dhici karta wixii qornaa in wax iska bedelaanoo qaarkood la tiro sheikhu wuxuu leeyahy jawaabtu waxay tahay alla wuxuu yidhi yamxu allahu maa yashaa'u wa yuthbit alla wuxuu doono ayuu tiraa wuxuu doonana waa uu sugaa wacindahu umulkitaab umulkitaab yaana alla agtiisa ahaadayo lowxulmaxfuudkii ah lowxulmaxfuudka isaga lamana tiro wax lagama tiro wax cusubna laguma qoro horaa wax walba loogu qoray marka wixii lowxulmaxfuud ku qornaa way dhici doonaan lana bedeli maayo laakiin waxa maaragtay waraaqaha malaa'igtu ay gacmaha ku haystaan lagu qoray kaas baa isbabedelaaya oo yamxu allahu maa yashaa'u wa yuthbitu waraaqahaas malaa'igtu ay haysato ayay ku tacalluqdaa sidoo kale alla wuxuu yidhi ina alxasanaati yudhibna asayi'aat qofku xasanaadka uu samaynaayo macaasidii uu sameeyey yay baabi'iyaan macnaha de macaasida qofku waa lagu qoray haddana way tirtiraayaan balle xasanaadkii baa wax tirtirayaan leeyahay marka wixii qornaa oo malaa'igtu ay qortay qaarkood in la tirtiraya meesha ka muuqanaysa marka waxaan xoogaa maaragtay dhibsanaynaa buu leeyahay dadka yidhaahda allahuma innii laa as'aluka radda alqadaa'i dadka ducaysanaya salaadaha maaragtay watarka iyo kale ku ducaysanaya mararka qaarkood aad ka maqlaysaa waxaas allahuma innii laa as'aluka radda alqadaa'i walaakin as'aluka allutfa fiihi dadkuna subxan allah way isku daydaydaan qof hadduu maaragtay wax ku hadlo waa un lagu wada dayanaa laakiin in laga fekeraa loo bahan yahay wax diin ku saabsan oo aan lagu degdegin waxay leeyihiin anigu ku weydiisan maayo allow in wixii aad hore u xukuntay aad celiso oad joojiso laakiin waxaan ku weydiisanayaa inaad xoogaa ii khafiifiso ducadaas shiikhu wuxuu leeya waa duca baatil ah sababtoo macnaheedu waa maxay waa qofkii inuu alle ka deeqtoon yahay oo kale yuu u muuqdaa buu leeyahay oo uu leeyahay alle waxaad doonto allow samee laakiin xoogaa fududee taas waa qalad buu leeyahy sheikhu qofku wuxuu weydiisanayaa alle in beledii kulligeed laga qaado oo aan waxba laga soo reebin waxaad leedahay allaahumma caafini allow icaafi baad leedahay ama maaragtay wax adduunyo ah ha noqdaan ama ha noqdaan wax diin ah allahuma arzuqnii baad leedahay ilaahu waxsii baad leedahay wamaa ashbaha dalik haddii rasuulku sal slm uu yidhi laa yaquulanna axadukum allaahuma akfir lii in shi'ta allow ii dhaaf oo dembigayga dhaaf haddii aad doonto xadiidka bukhaari muslim baa wariyey inaad tidhaahdo adigu allow ku weydiisan maayo wixii aad xukunto oo qadahaagii ah inaad celiso walaakiin waxaan ku weydiisanayaa inaad xoogaa ii khafiifiso iyadaaba ka daranba taas uu rasuulku sal slam diiday allahuma akfir lii in shi'ta tan baa ka daran in la yidhahdo laa asaluka radda qadaa'i walaakin asaluka lutfa fiihi shiikhu wuxuu leeyahay ducadu yani wixii hore loo xakumay mararka qaarkood way celisaa kolley axaadiis macnahaas ku tusinaysa way jirtaa laakiin isaguo shiikhu hadda xadiis buu keenayo wuxuu keenay xadiidkii ah laa yaruddu alqadara ila ducaa qadarka ma celiyo ilaa ducadii ma ogiye laakiin kolley sixadiisa waa la isku haystaa badanaa buu leeyahy shiikhu qof markii hore aad faqiir u ahaa oo ku dhowaaday inuu halaagsamo kadibna alla baryey oo alla ducada uu ka aqbalay badanaa buu leeyahay qof xanuunsaday oo ka quustay noloshii kadibna alla maaragtay baryey oo kadibna alla ducadiisa uu aqbalay alla wuxuu yidhi waayuuba ayuub xus baa alla leeyahay id naadaa rabbahu markii uu rabbigiis u dhawaaqday oo uu rabbigiis u wacday oo muxuu leeyahay ayuub nabiy ullahi ayuub muxuu yidhi annii masaniya duru allow dhib baa itaabtay cudurkii buu ka wadaa wa anta arxamu araaximiin kuwa naxariisan adaa ugu naxariis badan xaaladdiisi buu sheegay nabiyullaahi ayuub wuxuuna doonayaa in allow dhibka ka qaado markaas alla wuxuu yidhi faistajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min durin waan ka aqbalnay ducadiisii cudurkii hayana waan ka qaadnay iyo dhibkii haye martabadii labaad meeshaasi ku dhammaatay oo qadarku uu lahaa martabadii saddexaad waa almashii'a waa doonis macnaha mashii'aduna waa maxay waa inaad rumaysaa in wax alla wixii maaragtay jira ama kaa'in ah oo mashii'ada alla uun ku dhaco sida roobka oo kale iyo abaarta oo kale dhulka wax ka soo baxaan noolaynta dilidda waxaas yani ishkaal kuma jira buu leeyahy waa marka taasi waxay calaaqa la leedahay ficilkiisii alleh doonista uu doonaayo ishkaal kuma jiru leeyahy taas sidoo kale waxaa taa la mid a in waxa makhluuqu uu samaynaayo ayaguna ay maaragtay u khuduucaan doonista alleh oo doonista alleh ay ku dareerto waxaana daliil u ah alle qowlkiis uu yidhi liman shaaa minkum an yastaqiim waa qofkii idinka in ka mid a ee doona in uu toosnaado wamaa tashaa'uuna mana doontaan arrinkaas ilaa an yashaaa allahu rabbualcaalamiin allihii caalamiinta abuuray oo rabbigooda ahaa inuu doono moogiyo idinkuma dooni kartaan marka mashii'adiinnu mashii'ada alla unbay ka dambaysaa aayad kaluu shiiku sheegay walow shaaa allahu maqtatala aladiina min bacdii min bacdi maa jaa'athum albayinaat haddii alle uu doono kuwii maaragtay rusushaa ka dambeeyey markay xujooyinku u yimaadeen kadib ma aanay dagaalameen dhexdooda kama dagaalameen walakin ikhtalafuu laakiin dadku way iskhilaafeen faminhum man aamana kuwo waxaa jira maaragtay alla rumeeyey waminhum man kafara kuwo waxaa jira gaaloobay walow shaaa allahu maqtataluu haddii alla doonana ma aanay dagaalameen waxaan umalaynaa aayaddan hadda ka horaa soo fasirna muslimiintuna waxay isku waafaqeen kelimadda ah maa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wixii alla doono way ahaadaan wixii aan alla dooninna ma ahaadaano ma dhici karaan marka addoonku waxa uu samaynaayo mashiicada alle yaa maaragtay ka horraysa ishkaal baa marka meeshan lasoo arooriyaa buu leeyahay oo waxaa la dhihi karaa haddii addoonka maaragtay waxa uu samaynaayo doonista alleh ay ku socdaan dee qofku waa qof lagu qasbay waxa uu samaynaayo oo camalkiisu waa camal uu ku qasban yahay sababtoo alla wuxuu doonaa way ahaadaan waxaanu dooninna ma ahaadaan ictiqaadkaasu marka wuxuu qofka gaarsiinayaa madhabkii jabriyada waa kuwa yidhaahda qofku ficil uu yacni doorasho u leeyahay oo khiyaar uu u leeyahay samayn maayo ee wax walboo dadku ay samaynayaan waa waxay ku qasban yihiin bay leeyihiin geedkaa ay hawadu dhaqdhaqaajinayso ma khiyaar buu leeyahay baniaadamku waa saasoo kale ku leeyahay dhaqdhaqaaqiisa kulligiis waa noocaasoo kale leeyihin jahmiyada marka waxaas aaminsan madhabkaas jabriyada jabriyadu marka waa qora uun qadarka sugitaankiisii ku talax tagtay qadariye haddaad maqasho yacni qadarkiibay diidan yihiin jabriye haddaad maqashana sugitaankii qadarkay ku talax tageen nimanka jahmiyada la yidhaahdo ee dadku ay aadka ugu yaqaanaan inay magacyada alle iyo tilmaamaha alle ay dafiraan jabriyada madhabkoodii aaminsan yihiin shiikhu wuxuu leeyahy marka nimankan jahmiyada la yidhaahdo saddex jiim waa xarafka jiimka iyay leeyihiin buu leeyahay kulligood wada fasaada waa tajahumkiiyo xaggii tilmaamaha ku saabsan tilmaamaha alle waa dafirsan yihiin iyo jabriyo qadarkii ku saabsanoo waxay leeyihiin qofku waaba qasban yahay khiyaar ma leh awood iyo doonis isagu uu leeyahay wax ku samayn maayo addoonku bay leeyihiin ee waa qasban yahay jiimka saddexaadna waa irjaac oo xagga iimaanka ayay maaragtay waxay leeyihiin camal kuma jiro ayay leeyihiin marka saddexdoodaas jiim ee nimankaas jahmiyada ay aaminsan yihiin wax khayra iyo wax wanaaguu kuma jiraan waa bidcooyin aad u waaweyn sidaa darteed hadalka ah haddii wax walba doonista alle iyo qoritaankiisii ay maaragtay ku socdaan dee annagu camalkeenna waana lagu qasbay qowlka noocaasoo kale ah waa qowl fasaadkiisu aanu qarsoonayn sababtoo ah insaanku hadduu yahay mid qasban oo ficilkii uu sameeyo marka isagoo qasban kadibna lagu cadaabo wixii uu ku qasbanaa ayaa lagu cadaabay dee qofka waa la dulmiyey haddii maalan qof ay ka dhacdo inuu qof kala qasbay waxaas samee buu ku qasbay kadib markuu wixii sameeyey yuu haddana ku cadaabo wuxuu leeyahy maxaad u samaysay dee dadku way ku qaylin lahaayeen dee marka allihii khaaliqa ahaa maaragtay lahu lmathalu laclaa tilmaantii sarraysay alla ayaa iska leh alla dulmi laguma sheegi karo sidaa darteed hadalkaas la leeyahay waan qasbannaha acmaasheenna waan ku qasbannahay maadaama maaragtay acmaasheen mashiicada alleh ay ka dambayso waa hadal aad baatil u ah oo khalad ah buu leeyahay qof kasta oo caqli lana waa uu dareemayaa buu leeyahay shiikhu in aanu waxa uu samaynaayo ku qasbanayn iyo sida oo kale waxa uu ka tegaayo oo uu iska dhaafaayo kuma qasbana ee waxaan ku samaynaynaa waxaasoo dhan wixii la samaynayo wixii laga tegaayaba ikhtiyaar iyo doorasho dhammaystiran oo xaggeenna ka ahaatay marka ma imaanayso su-aasha ah qofka maaragtay bani aadamku ma qof qasban baa mase waa qof khiyaar leh su-aashaas waa su-aal khalada qofka marka su-aashaas weydiinaya waxaan leenahay horta adiga su-aasha xataa laftaada inaad weydiiso su-aasha xataa lafteeda inaad weydiiso yaa kugu qasba ma qof kugu qasbaa jira qof kasta waa og yahay in qofku uu khiyaar uu khiyaar leeyahay oo qof qasba aanu jirin shiikhu wuxuu leeyahay markaan anugu masjidka maaragtay imaado oon gurigeyga ka soo dhaqaaqo waxaan dareemayaa in qof iqasbay maya dareemi maayo sidoo kale marka aan khiyaarkayga ku dib dhacana oon dib u dhaco ma dareemaayo in qof iqasbay marka qofka bani aadamka ahi khiyaar buu leeyahay shakina kuma jiro laakiin waxa uu qofku samaynaayo waan ognahay annagu in hore loogu qoray marka wuxu ay dhacaan kadib yaan annagu soo deliisannaa marka wuxu ay dhacaan kadib yaan soo deliishannaa qoritaankii alleh afcaasha hore u qoray oo uu doonay oo uu abuuray laakiin wuxu intaanay dhicin kadib miyaan garanaynaa sideedaba wax dhici doona alla wuxuu yidhi wamaa tadrii nafsun maada tagsibu qadaa nafi ma oga waxa ay berri kasban doonto wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut nafina ma oga dhulka ay ku dhiman doonto iyo meesha ay ku dhiman doonto in allaha caliimun khabiir marka haddii yani waaqicuu sidaa yahay xagga mashiicada marka la fiiriyo in alla uu doono wax walba laakiin addoommada aanu qasbin ee addoommadu ay khiyaar leeyihiin de meesha dulmi ma jiro sidaa darteed hadduu qofku wax sameeyo isagoon ikhtiyaar u lahayn dembigu waa laga dhaafaa sida uu inuu jaahil yahay oo kale ama la dirqiyo la qasbay oo kale ama uu halmaan wixu u sameeyo oo kale loo qaban maayo dembigii waa laga tirtiraa sababta wuxuu doortay maaha wuxuu soo deliishaday marka xadiidkii isaguna qadarka ka sheekeynayay oo rasuulka sal sl uu yidhi ma jiro qof idinkan ka mid a ilaa waa loo qoray meesha uu ka geli lahaa jannada iyo meesha uu ka geli lahaa naarta markaase waxay yidhahdeen rasuulka allow dee maan camalkaba iska dhaafno maxaan u shaqaynaynaa waan isu dhibaynaa maan iska tala saaranno wixii horena loogu qoray markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sal sl laa sidaa ha yeelinina icmaluu camal fala fakullun mid kastoo idinka in ka mida muyasarun limaa khuliqa lahu waxaa loo fududeeyey wixii loo abuuray ama ahlu sacaadati kuwii liibaanta iska lahaa ee alla ahlu sacaadadu ka dhigay shiikhu wuxuu ku ducaysay in alla uu nagu daro kuwaase fayuyasaruuna waxaa loo fududeeyaa licamali ahli sacaada kuwii liibaanay wixii ay samayn jireen yaa loo sahlaa oo ay samaynayaan ama ahlu shaqaawati kuwa dhur darsaday oo maaragtay ahlunaarka noqonaya fayuyasaruuna waxaa loo fududeeyaa licamali ahli shaqaawati kuwa dhowr darsaday camalkoodii baa loo fududeeyaa markaasaa rasuulku sal slam wuxuu akhriye buu leeyahay shiikhu isagoo soo deliilsanaya oo maaragtay qariraaya qowlka alla buu soo deliilsaday faamaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra qofkii wax la baxa allana ka cabsada tii wanaagsanaydna rumeeya tawxiidkii waa lagu fasiraya fasanuyasiruhu lilyusra tii wanaagsanayd yaan u fududaynaa faamaa man bakila wastakna qofkii bakiila ee maaragtay khayr la imaan waaya wastaknaa deeqtoomana wakadaba bilxusnaa tii wanaagsanaydna oo tawxiidkii beeniya fasanuyasiruhu lilcusra tii adkayd baan u fududaynaa marka annagu waa inaan camal samaynaa buu leeyahay sheekhu masalan risqigu waa uu qoran yahay haddana waad arkaysaa dadku risqigu waa ii qoran yahoo maarata meel baan fariisanaya iyagoo leh ku arki maysid sidoo kale ilmaha de waana loo qoray haddana arki maysid qof meel fadhiisanaayoo leh anugu ilmaha isaga ka imaan doona maadaama lee qoro waa ii imaan doonaa ee waa uu dadaalayaa waa uu guursanayaa saasuu ilmu ku raadiyaa haddii qof uu dhihi lahaa meel baan iska fadhiisanayaa oo haddii maaragtay awlaadna ii qora waa iska imaanayaan dadku waxay dhihi lahayn kan waa waalan yahay sidoo kale camalka wanaagsanina waa sidoo kale camal wanaagsan samee si aad jannadi u gasho qof marka daacada alla kuu diidaya miyaa jira maya ma qof macsida alla kugu qasbaayaa jira maya nimanka mushrikiinta ah yaa waxay soo deliilsadeen qadarkii waxay u soo deliilsadeen shirkigii ay ku jireen waxay maaragtay ay leeyihiin لو شاء الله ما أشركوا لو شاء الله ما أشركنا به ليه haddii alla doono annagu shirki maba aanan ku dhacneenba walaa aabbaa'unaa aabbayaalkeenna shirki kuma dhaceen walaa xaramnaa min shayin waxaana lagu haysto oo leeyahay maarata xoolihii baad qaarna xaaraantinimayseen qaarna waad iska dhaafteen ma aanan xaaraantinimaynen marka waa waxna loo qoray marka in lagu qabsado maahay leeyihin jawaabtu waxay tahay alla wuxuu yidhi kadaalika kadaba aladiina min qablihim waa isla aayaddii lafteedii markay warkaas ku hadleen ba alla wuxuu yidhi sidaasaa kuwa ayaga ka horreeyey ay xaqii u beeniyeen xataa daaquu ba'sanaa ilaa ay ka dhadhamiyeen cadaabkeenni xujada ay soo deliilsadeen oo ah maaragta haddii alla doono shirki kuma dhacneen waxna ma xarimneen lagama aqbalin xujadaas maxaa yeelay alla wuxuu ka dhigay taas beenin xaqii la beeninaayey taas wuxuu ka dhigay alla wuxuu ka dhigay taas beenin xaqii la beeninaayo ciqaabna waa uu maaragtay ka ratibayo waxa uu yidhi alla xataa daaquu ba'sanaa ilaa ay cadaabkeygii ay maaragta dhadhamiyeen haddii qof marka uu yidhahduu leeyahay xadiid baa maaragtay aan haynaa oo rasuulku sala allahu alay wasalam in qadarkii lasoo xujaysto uu oggolaanayo waana isqabsiga ay isqabsadeen nebiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi muusa ay doodeen muusa wuxuu ku yidhi nebiyullaahi aadam anta abuunaa khayabtana aabbaheenow aduu aabbaheen baa tahay laakiinse waadna hoojisay akhrajtanaa wa nafsaka min aljannati adiga iyo annagaba waxaad naga soo saartay jannadii sababtoo ah nebiyullaahi aadam wuxuu cunay geed laga reebay buu cunay saasaa sabab u ahayd in jannadii laga soo saaro aadam baa wuxuu ku yidhi warmu waxaad igu qabsanaysaa wax alla uu ii qoray intaanu i abuurin ka hor markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay slama faxaja aadamu muusaa aadam waa uga guulaystay doodii nebiyullaahi muusa laba mar iyo saddex jeer buu yiri ama saddex jeer buu yiri marka xujadu waa ugu adkaada waa macnuhu dadka marka qadarka soo deliilsada oo waxa xuna ay samaynayaan qadarka u soo deliilsada yaa marka xadiidkaas ku dhega mararka qaarkood sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu ku jawaabay jawaab ibnu qayimna jawaab kale ku jawaabay sheekh islaam wuxuu leeyahay nabiyullaahi aadam dembi buu sameeyey dembigiisina wuxuu noqday mid sabab u noqda in jannada uu ka soo baxo laakiin dembigii waa uu ka toobad keenay nabiyullaahi aadam markii uu toobad keenay kadib alla waa uu doortay waana uu toobadin waa uu ka aqbalay waana uu hanuuniyey qofkii dembi ka tooba keenana wuxuu la mid yahay qof aan dembi lahayn waxaa marka mustaxiila in nebiyullaahi muusa oo ululcasmi min rusul ka mid ahaa uu aabbihiis ku eedeeyo wax uu ka toobad keenay oo rabbigiisna marka uu doortay aadam toobadina ka aqbalay kadibna la hanuuniyey inuu ku qabsadaahay wax meesha qabta ma aha ee nabiyullaahi muuse waxa uu nabiyullahi aadam ku qabsanaayey waxay ahayd musiibadii uun dhacday ee maaragtay ficilkii aadam uu sameeyey ka dhalatay waa in dadkii laga soo saaro iyo aadamba jannadii laga soo saaree sababtoo ah iska soo saaridii jannada laiska soo saare waxaa sabab u ahaa macsidii nebi aadam sidaas ay tahay haddana nabiyullaahi aadam markii uu macsidaas samaynaayey wuxuu qasaskiisu ahaa inuu jannada ka baxo si loogu eedayn karo maya qasadkiisu maaha inuu jannada ka baxo marka yani qabsashada lagu qabsada arrinkaas sax maaha laakiin ibnuqayim isagu si kale u jawaabay wuxuu leeyahay in laysku qabsado oo laisku eedeeyo macsidii samaynteedii marka laga toobad keena kadib waa qalad buu leeyahay qofku inuu soo deliilsado qadarkii markuu toobad keenay kadibna waa sax buu leeyahay qof masalan uu khamri cabo haddii qof uu khamri cabo oo markaa adigu aad eedayso isagoo toobad keenay toobad saxa toobad keenay oo uu ku yidhahdo warni waxaan wax lagu maaragta qadaray ahayd anugu qof dee qabraabi jiray maahi oo aad aragto isagoo aad u tiiraanyaysan oo aad u shallaysan oo macsidii aad maarata u dhibsanaya ibnuqayim wuxuu leeyahy qofka noocaas oo kalaa hadduu yidhahdo waxaan waa la ii qoray maadaama uu toobad keenay wax dhiba male buu leeyahy laakiin qadarka codka damiya laakiin qadarka la diidan yahay in lasoo deliilsado waa in qadarkii loo soo deliilsado si qofku macsidiisa uu isaga sii wato sida mushrikiintu ay ku hadleen oo kale low shaa allahu ma ashraknaa marka shirkigeena waa wadanayna laakiin qof qadarkii soo deliilsanaya si macnaha uu isaga difaaco eedaynta la eedaynaya iyadoo eedayntaasu ayba ku tagtayba toobadkeenka uu toobad keenay taasi wax dhiba male buu leeyahay sheikh marka ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay jawaabtan waa jawaab cad buu leeyahay oo si dhaqsaa loo fahmi kara buu leeyahay inkastoo hadalka ibnu taymiya uu ka saxsan yahay lakiin hadalka ibnuqayimna waa lagu jawaabi karaa qiso marka wuxuu keenay faatimo iyo cali oo yani rasuulku sal sl u yimid oo haweenkii maxaad u dukan weysaan yiriyo calina uu yiri maaragtay annaga nafyaalkeenu waxay ku jiraan gacanta alle haddii uu doono inuu soo saarana waa maarata waana kicinaya maaragtay markaas rasuulka sal sl intuu fakidkiisii garaacay ajarkiisii wuxuu yiri wakaana insaanu akthara shayin jadala laakiin haddii qof uu macsi sameeyo oo aan doonno inaan maarata xad ka oofino ama tacziir oo u yiraahdo war aniga waxaan horaa liigu qoraye maxaad iyaa qaabaysaan maalan waa zinaystay markaasa waxaan idhi boqol jaydal ha lagu dhufto sanadna magaalihiisa laga fogeeyo markaasuu wuxuu yidhi warsaa laydiin gale waxaan waa hore laygu qoraye in hore laygu qora baa diidantihiin waxaan leenaha maya ma diidanine maya ma diidanin ayaan leenaha markaasu haddana wuxuu leeyahay haddee waxa laygu qabsanaya maxay tahay marka waxa laygu haystaa maxay tahay waxaan leenahay annaguna waan ku karbaashaynaa waxaanan leenahay waa naloo qoray inaan ku karbaashno waxaa la sheegay nin wax haday in cumar ibnukhataab loo keenay markaasuu wuxuu yidhi gacantaa laga gooyo markaasuu wuxuu yidhi war amiirmuminiin bal u fiirsa buu yidhi bal ka joog warkan anigu qadarka alle un baan wax ku xaday markaasaa cumar wuxuu yidhi dee annaguna qadarka alle un baan gacantaada ku goonaynaa cumar marka waa ka waa ka adkaaday soo ma jeedin sheikhu wuxuu leeyahay bal waxaan leenahay buu leeyahay qadarkii alle iyo sharciga alle waa ku goynaynaa sababtoo ah ninkan wax xaday qadarka alluu wax ku xaday laakiinse sharciga alle wax kuma xadin ila sharciga alle waa kabiiro xatooyadii annaguna marka gacantiisa waan goynaynaa qadarka allena waan ku goynaynaa sharciga allena waan ku goynaynaa laakiin cumar masaladii sharciga waa ku aamusayo yani si uu ninkaas wuxuu soo deliilsadoo kale usoo deliilsado ila ninkaas isagu sharci ma sheegin marka waxaa caddaatay buu leeyahy shekh uthaymiin in qadarkii la deliilsado oo loo soo deliilsado macsidii la samaynaayay ay tahay wax baatil ah in qadarkii lasoo deliilsado wax ku dhaafayna oon soo noqonayna sidoo kale isaguna waa baatil sidaa darteed waxaan arkaynaa buu ku leeyahay dadkii oo shaqooyinka u kala ordaaya oo aan dhaafaynin haddii qofku meel uu fadhiisan lahaa dadku waa la yaabi lahaayeen taas marka waxay kutusinaysaa in qofku uu leeyahay doonis iyo ikhtiyaar marka qofkii caasiga ahaa ee aan la caasinayay qadarka uma soo deliilsan karo macsida alleh ee waxaan leenahay hadda adugu waxaad maarata ka dhigtay in alle macsida kuu qoray markaasaad maaragtay alla caasiday maxaad uga soo qaadi weysay in alla uu hore kugu qoray inaad adeecdo ama aad adeecda ama inaad adeecdo oo markaas marka aad u adeeci weysay sababtoo ah qadarku waa wax qarsoon waa sir annaga naga qarsoon allah un baana og annagu garan mayno wax alla uu hore u qoray wax uu qadaray ilaa marka ay dhacaan un baan garanaynaa marka haddii adigu macsidii aad maaragtay ugu dhacday horaa laygu qadaray maa taacadina ku dhacdid oo aad dhahayd marka horaa laygu qadaray marka arrintu ay caddaha buu leeyahay sheikhu haddii hadee alqadaa walqadar aan shubhooyin iyo lasoo dhex gelin lahayn annagu baarbaaritaankaas ma aanan samayneen sababtoo ah arrintu ay caddahay buu leeyahay qofkuna qadarka kuma soo deliilsan karo macaasida uu samaynaayo iyo waajibka uu ka tegaayo
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online